بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
سورة العاديات وهي سورة مكية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات فردها أردان كدارتي وإلهيري يضبحن حال أي هنراغيان ضبحا هنراغي فالموريات فردها مرق تشدان كدارتي قدحا مرق شديد falmuqiiraati fardaha weeraraan ku dhaartay subxan waqta subxin waqti subax ah oo fa aharna kiciya bihi bidaalika alwaqti waqtigaa subaxa ah naqcan boor kiciya oo fa wasadna dhexdhexaysta bihi bidaalika alwaqti waqtigaas jamcan jamac cadowa dhexdhexaysta ina alinsaana insaanka lakanuudun waa mid abaalka dhac badan lirabbihi rabbigiisu abaalka dhacaa wa innahu insaanku la shahiidun asagaa ka markhaati ah calaa daalika abaalka dhacaas wa innahu insaanku la shadiidun waa mid ku adag lixubbi lkhayri maaljacaylka ilaa wuxuu idhi subxaana afalaa yaclamu miyuusan ogeyn insaanku idaa buchira markii lasoo faag bixiyo maa fi lqubuuri waxa qubuuraha ku sugan oo waxusila la caddeeyo maa fi suduuri waxa laabaha ku sugan inna rabbahum dadka rabbigood la khabiirun waa mid xog ogaal u ah bihim dadka yowma-idin maalinkaas suuratu lcaadiyaad caadiyaad waxa laydhi fardaha ordaya weeye cadwigu orodkaa laydha cadwi marka ilaah wuxuu ku dhaaranayaa fardaha sababtoo ah fardaha qiimo gooniyahay lahaayeen waa tinikada muslimiintay ahaayeen oo waxa weeyaan jihaadka lagu gelayay marka la ordisiiyo jihaadka loo ordisiiyo oo ay ordaan markaasu marka ilaahay ku dhaarana qowl kalaa jira oo ah waxa weeyaan caadiyaadka waxaa loola jeeda geela geela waana lagu duuli jiray inkasuusan aad uusan u badnayn waxaa kaleeto waana lagu safi jira waa lagu xajiyaa markaasna caadiyaadka waa geelu marka uu waxa weeyaan lagu aado xajka oonta makoo kale laga wado oo lagu aado mino carafaad lagu aado lagu soo laabto carafaad laga soo raaco musdelifo lagula soo hido laga soo wado mino lasoo aado sidaasna waa lagu fasiray oo caliy bnu abi aalib ayaa laga soo wariyey laakiin xaafid ibnu kaiir aafaar badan uu soo arooriyey oo cali ibn abi aalib iyo qayrkiisba laga warinayo laakiin muxaqiqa doctor bashiir xikmat dhammaan daciifkuu ka dhigay wax alla waa waxa weeyaan lagu soo arooriyey oo cali laga wariyey ama cabdullahi bn mascuud laga wariyey ama salaf kale laga wariyey dhammaan in sanadkoodu waa daciif yahay laakiin cabdullaahi bni cabbaas inuu caadiyaadka farda ku fasiray iyo a'imo badan oo salafka ka mid ah taabiciyaal iyo qayrkoodba leh waa arrinta haabita oo saxiixa ah sanadkoodana saxiixuu ka dhigay waana sida ibnu jariir dabarina uu doortay qaraa-inta marka la fiiriyana taasa haabitoo kutusayda qaraa-inta calaamadaha marka la fiiriyo waxaa kutusayda in farda loola jeedo sifaadan fardaha iskale ee geelu ma laha sifaadan waxa weeyaan aayadana marka laba qowl lagu fasiro labada qowl waxaa lagu kala rajaxaa saabiqa waxa ka horeeya laaxiqa waxa ka dambeeya iyo qaraa-inta iyo calaamadaha ku hareeraysan marka calaamadahan iyo sifaadan hadda la sheegayo geelu ma laha ee waxaa iskale waa fardaha marka qaraa-intaana tusayda qowlka sawaabka inuu yahay inay farda yihiin siduu doortay ibnu jariir dabari raximah اllah wlcaadiyaati wowda xarfu qasam oo dhaara wlcaadiyaati fardaha ordaan ku dhaartay dabxan dabxan waa masder ficil maxduufah ayaa la soo qadari ficilkaasaa la xaalaynaa marka oo waxaa laga xaalaynaa caadiyaadka ficilkaasay masder u tahay marka dabxantu oo waxa weeyaan walcaadiyaati fardaha ordaan ku dhaartay yadbaxna xaalo ay hinraagayaan dabxan hinraag dabxiga cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi xaafid ibnu kasiirna wuu inii dhigayaahe waxa weeyaan macnaheeda faradka markuu ad u ordayo oo uu leeyahay ah ah ah uu leeyahay waa neefta ka soo baxay buu yidhi siday ugu taalla ibnu kasiirka lafdigaas sidaas inayba tahayba cabdullahi ibni cabaasaa nuucaas u mintaaliyey oo wuxuu yidhi faraska markuu xoog u ordo xaragkiisa codka ka soo baxaya oo uu leeyahay ah ah ah ah uu leeyahay oo xoogga uga soo baxaya kaasaa la yidhaha wuyidhi dabxan waa faras gurxamaya falmuuriyaati fardaha madagta huriyaan ku dhaartay qadxan madag hurin waxa weeyaan dadka miigoo way garanayaane markay dab u baahdaan laba qoriyay soo qabsadaan laba qoriyoo kalaano meel cidlaahay tegayaan dab taraqi midna uma baahna qoriyay dhulka dhigayaan mida inta fooda qoraanay ku xorbinayaan labada qori markay isxogto aa dab ka dhalana dabkaas iska shidana oo ku karsana hadowna waa iska tega uma baahna mid kaleu iska qorana waxa weeyaan madagaa la yidhaha marka madag aa la yidhaahdaa marka qofkan xoola xoog lahay u baahanta labada qori xoog markii layskugu xogo adabku ka dhalana marka faraska hadeer waxaa la leeyahay ilah leeyahay fardaha madagta huri huriya ama madagta shida see madag u shidaa farasku dab caadiya ma shido asagu laakiin fardaha qoobabkay kaba u geli jireen ilaa dhagaxu ku ordaa si uusan u qoob jabin marka markuu ku dhufto qoobkaas oo kabta birtahu ku jirto markuu ku dhufto dhagaxa dabaa ka baxa walacaa ka yiri weliba habeen madow hadday tahay habeen madow xataa haddaan kale loo gelin faraska qoobkiisu waa bil adag habeenkii marka uu xoogga u ordaya marka markuu qoobka la helo meel dhagaxa oo uu ku dhufto oo dhagaxa iyo qoobkiisu isku dhacaan waxa weyn dabaa ka baxaya madag hurinta la sheegaa taas wey waa qoobkiisa ku dhacaya dhagax falmuuriyaati fardaha madagta huriyaan ku dhaartu ilaahay yidhi qadxan madag hurin qadxanna dabxan ay la mid taho master un weeye oo ficil maxduufa ayaad ku nasbi kartaa kanaad ku nasbi karta falmugiiraati marka sifadan oo ah inta dhulka qoobka lagu dhufto dhagax in dab ka baxo farasaa iska leh geela arrintaas ma laha sifadaas geelu ma laha sifadaas falmugiiraati fardaha weeraraan ku dhaartu ilaahay yidhi subxan waqta subxin waqti subxiya fardaha weerara nabiga sal allahu calayh wasalam cadowga subaxdiiu weerari jir habeenkii ma weeraraya waa sugaa subaxdiiu dhegaysanaa hadday addimaan waa ka jooga hadday addimi diidaanna waa weerari jir subaxdaas hadday barqaysto oo barqadii la gaaro ma weerari jiri waa u kaadi jiri galabtii marka casirka marka duhurka uu tukado dabayshuu dilaacdo nasriguu soo degayuu geli jiray markaas marka falmugiiraati fardaha weeraraan ku dhaartuu ilaaha yidhi subxan waqta subxin waqtiga subxiya oo fa afarna kiciya bihi waxaad ku celin subxiga u celi bihi bidaalika alwaqti waqtigaas subaxa ah naqcan boorka kiciya waqtigaas markay waxa weeyaan qoobka dhulka la wada helaan siiga cirka ku dhegi fardaha oo fa wasadna dhexdhexaystaanoo dhexda ka gala bihi halkaad u celin laba meeloodaad u celi kartaa bihi waqtigii haddana u celi bihi bidaalika alwaqti waqtigaasay waxay dhexda ka gelayaan jamcan jamac cadaawo cadowga ka mida jamac oo cadow ah ay dhexbartanka ka istaagayaan waxaad kaleeto u celi kartaa bihida naqcanta boorka u celi oo waxaad tidhaahdaa fa wasadna dhexdhexaystoo dhexda ka gala bihi bisababi naqci boorka sababtiis jamcan jamac cadow ah oo waxa weye markay fardihii qoobka dhulka ku wada dhiftaan oo boorka siigadu kacdo cadowga iyagoon u jeedinoo boorka ku dhex gambanayay dhex gelayaan boorkaasay ku gambanayaan markaasay cadowgii dhexda ka istaagayaan ilah wuxuu yidhi subxaana ina alinsaana insaanka la kanuudun waa mid jizaarid badan ama abaalka dhac badan lirabbii rabbigiisu abaalka dhaca kanuudka waxa weeye qofka abaalka dhaca wey waa qofka ilaahay nicamtu u galay ku caasina indhihii uu siiyey ayuu ku caasina oo uu ku firina xaaraanta mobil kusoo duubtay waxa weyn shaneemo uu meel la fadhina saas leey waa ish alla siyada wuxuu saas ku yeelaa wixii alla ka xarimay ku fiirina shaneemo iyo qurun iyo xaaraan ku fiirina waa ish alla siiyey dhagihii alla siiyey uu xaaraanta ku dhagaysanay muusiqa iyo gurbaan xaaraanta gacmihii iyo lugihii alla siiyey uu wax weyn dadka ku dumina dadkii ku dila oo ku bilqaysana xoogii iyo xoolihii alla siiyey ayuu dadkii ku dhici oo ku xadi waxa weeyaan caqligii ilaahay siiyey ayuu shar uga fakeri qalbigii ilaahay siiyuu shirki iyo kufri ka buuxin waxa weya nicamtii ilaahay siiyey oo la rabay daacad alle inuu u adeegsado ayuu alla inuu caasiyo u adeegsanaya bal qof walba waa inaad fiiridaan nasiib inaad ku leedaha arrintaas in kale marka kanuud waa qofka jizaarka la yidhahdo jizaar jizaar ama abaalka dhece ilah wuxuu i wainahu calaa dalika lashahiid inahu alkaa loo celin labaa loo celiya alla waa loo celiya wainahu al rabbi rabbi warkan waa lasoo sheegay ina alinsaana lirabbi rabbi iyo insaan baa lasoo sheegay soo maha rabbiba u celi wainahu rabbi lashahiidun asaga maqaati ka ah calaa daalika insaanku inuu abaalka dhex badan yahay oo jizaar yahay rabbiga markhaati ka ah taas markaas oo iska caddahay sharax kalena uma baahno ilaahay markhaatiduu ka yihi waxaa kaloo loo celiyaa inahuda insaanka wainahu insaanku calaa daalika abaalka dhacaas lashahiidun asaga markhaati ka ah insaanku isagaaba markhaati ka ah inuu ilaahay abaalka dhacay oo see abaalka dhacaas markhaati uga yihi ma insaankii yaa leh anaa ka markhaatiya inaan ilaahay abaal ka dhacay miyay leeyihin gaaladii hadda qof muslima xooga caasa inuu yidhahda waa dhici karta isgarto laakiin gaalkii iyo qofka bidcoolaha dhihi ma ma dhahayo inuu yidhaahdo lagama yaabo ilaahay waa abaalka dhacay bal ilaahay wuxuu sheegay bidcoolayaalka markay wax fasahaadinayaan yahuudda markay wax fasahaadinayaan inay isku haystaan inay hanuunsan yihiin oyba isla fiican yihiin wayaxsabuuna anahum mubtaduun wayaxsabuuna anahum muhtaduun waxayba u malaynayaan inay hanuunsan yihiin aakiro markala tago xataa waxay oo waan ila waan qaldanayn marka laydhaha naarta aada wabada lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun ilaahay agtiisa markala tegay waxa u muuqday waxaysan marnaba malaysan waxay islahayn halka kooxa ee badbaadayda ee ilaahay dartiisa u eedowday ee diinka ka run sheegtaba oo idinka islahay laakiin ilahay marka la hortagay inay beentaa usoo baxdo markaasay leeyihiin subxaan allah wabada lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun marka sidaasoo kale qul hal nunabiukum bilaksariina acmaala ilah wuxuuhi mani kaga warrama dadka kuwa u khasaarada badan ya waayo aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati اdunya waa dadkay adduunka intay joogay camalkoodii lumay wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca haddana isku haysta inay dariiq ugu fiicnaa ku wadaan camalka waa dadka ugu khasaarada badan markay see markhaati uga yihiin waxay markhaati uga yihiin labo in la yidhaha aakhiro wey aakhiro ayaa ka markhaati kaca inay ilaahay abaalka dhiceen ila aakhiro marka tago waa qina qof inuu lunsanaa sida ilaahay ba yidhi subxaana factarafuu bidembihim dembigoodiiyay qirteen a ilah yidhi oo waxay leeyiin low kunaa nasmac oo nacqil maa kunaa min asaab maa kunaa fii asxaabi saxiix waxa wey way qiranayaan aakhiro haddii la yidhaha wa iska cadda marka aakiray markhaati ka yihin macnaha kale adduunkana markhaatiya ka yihin hadii la yidhaha maxaa lagu jawaaba illa saasay ku fasireen culammada afarkoodii adduunka insaanku asagaa ka markhaatiya inuu ilaahay abaal ka dhacay see markhaati uga yihi waxaa jira waxa wax lagu gartaa waa labo lisaanulxaal iyo lisaanulmaqaal lisaanulmaqaal waa afka inaad ka tiraahdo ilaahay anuga abaal ka dhacay taas ma badno lisaanulxaal macnaheeda waxa weeye saas markaad u fiirido xaaladiisaad waxaad ka fahmi qofkan ilahay inuu abaalka dhacay hadda adiga fiiri waxaad aragtay qof waxa weeyaan indhihii alla siiyey diintii ku akrisanaya oo dhegihii ku dhegaysanaya oo wejigii ugu sujuudaya oo maalkii meel daacaa ku bixinaya oo xibnihiisii o dhan alla ku adeecaya asagoon ku dhihin anugu ilaahay waa uga shukri nimcadii waxaad leedahay qofkaanu ilaahay nimcaduu siiye waa uga shukri oo allu ku adeecaad leedahay isagoon dhihin xaaladiisaa ku tuse laakiin haddaad aragto fiiri qof indhihii alla siiyey ilaahay ku caasina oo xaaraan ku fiirina oo dhegihii alla siiyey xaaraan ku dhegaysana oo xibnihii alla siiyey xaaraan kuu samayna oo maalkiisii wax weyn ku tumana oo meel kastoo xaaraana ku bixina sidaasaad wanaagta afkana kuma uusan dhihin anugu ilahay yaan wax weyn ka abaalka dhaca qofkaas ma u baahanta inaad tiraa niyo ilaahay ma ka abaalka dhacda mise kama abaal dhacin inaad tiraa ma u baahanta uma bahni xaaladiisaa ku siiday warcad oo ku tihi qofkan ilahay waa abaalka dhacay marka insaanku meesha uu markhaati uga yahay inuu abaalka dhacay waa xaaladiisa marka la fiiriyo ilaah wuxuu yidhi subxaana wa inahu insaanka lashadiidu waa mid ku adag lixubi lkhayri maal jacaylka maal jacaylka insaanku aad ugu adagya aad u maal maal adagya waxaa kaloo lagu fasiraa wa inahu insaanku lashadiidu ay la bakiilu waa mid aad u bukli badan oo hantida meelihii ilaahay yidhaah lagu bixiyo kuma bixiyo waa bakiil lixubi lkhayri maal jacaylka dartiis labada madhabba waa saxiixu yidhi xaafidku wa inahu insaanku lashadiidu waa mid ku adag lixubi lkhayri maal jacaylka aad ugu adagaysa darteedu intu ku bakiilaa inuu meelihi xaqaa ku bixiyo ilaah wuxuu yidhi subxaana afalaa yaclamu miyuusan ogeyn insaanku idaa bucira markii lasoo faagbixiyo bucira laba ficila layska saaray bucia iyo uhira labadaasaa laysku dara markaasaa buira bucia iyo uhira labadooda marka laysku dara marka maxay bucihana waxay soo bixin uhirana faagiday isku dar marka idaa bucira markii lasoo faagbixiyo oo inta lasoo faago lasoo bixiyo maa fil qubuuri wixii qubuuraha ku sugnaa ee dad ahaa oo waxusila la caddeeyo la kala saaro maa fi suduuri laabaha wixii ku sugnaa wixii laabaha ku sugnaa min alkufri waliimaan min alyaqiini walnifaaq min alxasadi wannusxi bal qofkan qalbigiisa maxaa ku jiray qof kufriyaa ka buuxay qofna iimaan qof ikhlaasa ka buuxay qofna riyaa iyo istusus iyo shirki qof waxaa ka buuxay nusxi inuu dadka qayrka la jecel yahay qofna waxaa ka buuxay xasad qof wax dheer hadduu arko waa gubana xaasnima ka buuxday marka wixii quluubta ku jiray marka la kala saaro xusila macnaheeda waxa weeyaan muyiza wa buyina marka la kala saaro oo la caddeeyo ina rabbahum yaclamu mafcuulkeedu waa maxduuf marka la kala saaro oo la caddeeyo oo banaanka lasoo dhigo ina rabbahum rabbigood insaanka rabbahum alkaa loo celin insaankaa loo celin oo insaan hadda hal insaan ahayo rabbahum damiir jamca saa loogu celin waxaa loogu celinayaa insaan aa la yidhi ashu waa jinsiya insaan oo dhan ay ku dhacayda hal xaba ku dhicine ashaa jinsiya marka waxay leedahay ina rabbahum insaanka rabbigood bihi insaanka yowma-idin maalinkaas qiyaamaha oo lasoo bixinayo la khabiirun xog ogaal u yihi xog ogaal u yahi marka jumladaas waxay tusayda mafcuulka yaclam oo noqonaya afalaa yaclamu miyuusan ogeyn idaa bucira marka lasoo faagbixiyo maa fi lqubuuri anaa nujaazii waqta dalik anaa nujaazihim inaan abaal marayno miyuusan ogeyn wey